أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصxaabihi أجمعين أma baعdu casharkeena wuxuu ka bilaabmayaa aayadda boqol iyo tobnaad ee suuraةu naxli ka mid ah wuxuu alla subxaanahu watacaala uu leeyahay ثuma ina rabaka ثuma intaa ka gadaale intaa dabadeed ina rabaka rabbigaa lagafuuru raxiimu waa mid dembi dhaafid badan raxiimu naxariisasho badan liladiina kuwii u naxariisasho badan haajaruu hijrooday min bacdi maa kolkii ka gadaale futinuu la imtixaanay oo cadaab lagu imtixaanay ama la jarribay huma markaa dabadeed jaahaduu jihaaday wa sabaruu sabray oo markaa daacada rabbi ku sabray ina rabbaka rabbigaa min bacdihaa fitnadaa la fidneeyey ka gadaale lagafuurun mid dembi dhaafid badan waaye raxiimun oo naxariisasho badan weeyaan yowma maalin ayuu naxariisanayaa ou naxariis badan yahay alleh ta'tii ay imaanayso kullu nafsin naf dhammaanteed ay imaanayso tujaadilu xaal ay doodeyso can nafsihaa nafsadeeda ay u doodeyso wa tuwaffaa waa loo oofinayaa kullu nafsin naf dhammaanteed waa loo dhammaystirayaa maa wixii camilad ay shaqaysatay wahum iyagu laa yudlamuuna la dulmin maayo aayadda hore alla subxaanahu watacaala aayadihii horena way ku xiran tahay xalayna deg deg unbaa markaa yaan ku dhaafnay tarkiibka marka aayadda ama icraabta aayadda ina inada hore khabarkeedu waxaa weeyaan waxaa fiican in la qadaro oo lagafuurun raxiimun lagu qadaro loo qadaro lagafuurunta dambena ma aha lagafuurunta dambe lagafuurun raxiimunta dambe waa siyaaqi siyaaqaas ama yacnii innada dambey u tahay khabar iyada laakiin waxaa laga fahmayaa marka khabarka inadan hore ee xadfan waxaa laga fahmayaa siyaaqa inada dambe iyo khabarkeeda yaa laga fahmaya macnuhuna marka wuxuu noqonayaa uma intaa dabadeed ina rabbaka saasaana ugu dhib yar uma intaa dabadeed ina rabbaka rabbigaa lagafuurun raxiimun weeyaan mid dembi dhaaf badan oo naxariis badan liladiina kuwii u naxariis badan liladiinadana meesha isaga tacaluji raxiimunta ku tacaluji liladiina kuwii u naxariis badan haajaruu hijrooday min bacdi maa kolkii ka gadaale hijrooday futinuu la imtixaanay markay gaaladu dhibeen oo imtixaaneen oo ay kufrigii inay ku dhawaaqaan ay markaa ku dirqiyeen ay ku qasbeen amase diintoodii ay ka fidneeyeenba markaa ka gadaale kuwii soo hijrooday uma markaa dabadeed jaahaduu jihaaday wa sabaruu sabray ina rabbaka rabbigaa min bacdihaa min bacdi tilka alfitnati fitnadaa gaaladaasi ay dadka mustadcafiinta ay fidneeyeen ka gadaale lagafuurun mid dembi dhaafid badan waaye raxiimun oo naxariis badan yowma maalin mid naxariis badan weeyaan alle yowmada marka raxiimunta lafteeda dambe ku tacaluji alle waa mid naxariis badan yowma maalin waa mid naxariis badan alle ta'tii kullu nafsin labada aayad marka saa laysugu xiro yowmadanna marka waxaa bannaan udkur in loo soo qadaro leeraha wadkur xus yowma maalin xus ayb oo markaa mafcuuloo kale laga dhigan ayb udkur xus yowma maalin ta'tii ay imaanayso kullu nafsin naf dhammaanteed ay imaanayso tujaadilu xaal ay doodeyso can nafsihaa nafsadeeda xaggeeda ay u doodeyso kullu nafsintaan cumuumkeedaan u daynaynaa oo marka naf kasta waa doodeysaa nafteeday u doodeysaa musl mu'minad ha ahaato ama naf gaalada ha ahaato gaal iyo mu'min naf kastaa qiyaamaha waa doodayaan mid kastaana ilaahay waxay u doodeysaa nafsadeeda oo maalintaa marka ciqaab iyo in la ciqaabo iyo waxaabay ka doodeysaa ayb oo wixii ay hormarsatay oo min khayrin wa sharin ah yaa waxyaabaha marka bay ku doodeysaa oo inay marka ka wixii shar ana laga fogeeyo bay jeclaysanaysaa wixii kale marka khayrana inay hesho ayb udkur xus yowma maalin taatii ay imaanayso kullu nafsin naf dhammaanteed tujaadilu xaal ay doodeyso can nafsihaa nafsadeeda ay ka doodeyso xaggeeda wa tuwafaa waa loo oofinayaa kullu nafsin naf dhammaanteed waa loo dhammaystirayaa maa wixii camilad ay shaqaysatay baa loo dhammaystirayaa waa loo wixii hore marka xaggee kusoo qaadatayna dhammaystir ile wax horay bay soo qaadatay wixii hore marka adduunkeedii baa ilaahay yaa uu ku abaalmariyey wax ku siiyey qabrigii bay kusoo qaadatay wax ka mida qiyaamihii marka waa dhammaystir waa loo dhammaystiraya ayb wahum iyaguna laa yudlamuuna la dulmin maayo oo ilaahay xaggiisa marka wax ayna lahaynna lagu rari maayo wax ay leedahayna cid kale la dul saari maayo wadaraba allahu mathala qaryatan kanat aaminata mطmaئinata yaأtiiha risquhaa ragada min kuli makan wadaraba allahu alla wuxuu caddeeyey mathalan maahmaah ayuu caddeeyey qaryatan ayuu caddeeyey magaalo magaalada oo kaanad ahayd ahaatay hiya iyaduba aaminatan mid nabad gashay min alghaaraati duulaamada ka nabad gashay taas oo mumain muطma'innatan qaryada oo kaanad ahaatay hiya iyadu aaminatan mid xasiloon muطma'innatan degan ya-tiihaa ou ya-tii ou imaanayo haa iyada ou u imaanayo risquhaa risqigeeda ou u imaanayo ragadan xaal uu yahay mid waasic ah min kulli makaanin makaan dhammaantii meel kasta xaggeeda ou uga imaanayo fakafarad ay ku kufrisay biancumi illaahi ilaahay nicmooyinkiisii yay ku kufrisay faadaaqaha allaahu alla wuxuu dhadhansiiyey libaasa aljuuci baahida dharkeeda walkhawfi cabsida dharkeeda ayuu dhadhansiiyey bimaa kaanuu bisababi maa kii sababtii kaanuu ay ahaayeen yasnacuuna inay samaynayeen walaqad wallaahi baan ku dhaartay qad xaqiiqe ahe jaa-ahum waxaa u yimid rasuulun rasuul baa u yimid rasuulka oo minhum iyaga xaggooda ka ahaaday oo iyaga ka mid ah fakadabuu way beeniyeen hu isaga fa akhadahum waxaa qabtay alcadaabu cadaabkii baa qabtay walxaal hum iyaga oo daalimuuna kuwa dulmi falay ah iyagoo kuwa markaa dulmi ku sugan oo shirki ku jiro ay yihiin aayaddan hore marka mufasiriintu waxay u badan yihiin qaryada la tilmaamaya maka inay tahay nicmada ilaahay siiyey oo alla uu tilmaamayana uu ku galladay carabtu dad isku duulo oo isweeraro oo isdhibo ayay ahaayeen oo qaarba qaarka kale ku duulo dadkaa marka xaramkaas degan laguma soo duuli jirin iyaga ammaan dadka kale aynan haysanin bay haysteen ee risqigana meel walba ayuu uga imaanayey ilaahay marka nicmadaabuu u galay waa siduu alla u yidhi waqaaluu in natabici alhudaa macaka nutakhataf min ardina awalam numakin lahum xaraman aaminan yujbaa ilayhi hamaraatu kulli shay xaram marka aamina oo dhinac walba marka miraha uu uga imaado ayaan ayaan dejinnay nabiyullaahi ibraahimna dawaatii uu ku duceeyey oo markaa warsuqhum min athamaraati lacallahum yashkuruun waxyaabahaabay marka haysteen barwaaqana waa ku jireenoo waxay cunaan meel walba uga imaanayey nabadgelyana waa haysteen waxay ka nabadgaleen duulaan iyo weerar iyo dagaal oo iyaga marka iyagoon wax cabsiya qabin bay iska seexanayeen carabta kalena marka goormaa lasoo socdaa iyo goormaa weerarku laydinku soo yahay iyaga dhanba marka dad waxay ahaayeen sidaas ula taagan hubka tiibaa marka ilaahay nicmooyinka la siiyeyna waxaa ka mid a nabiyullaahi moxamed in iyaga laga soo dhex bixiyey oo axad iyaga ka mida ayuu alla ka dhigay intaasoo nicmaha way ku kufriyeen wayna diideen markay sidaas yeeleenna ilaahay wuxuu ugu bedelay baahi ayuu ugu bedelay baahidaasuna waxay ahayd nabiga sala allahu calayh waali wasalama ayaa habaaray oo wuxuu yidhi allaahuma ajcalhaa allaahuma ajcal calayhim siniina ka sinii yuusuf ilaahu dushooda waxaad yeeshaa abaaro abaarihii yuusuf oo kale ah markaasaa abaar ku dhacday ilaa ay gaareen dhogorta geela inay cunaan ayay gaareen qofku intuu cirka kor u fiiriyo ayuu qiiq arkayey gaajada iyo yacni dhulka yacni roob la-aanta iyo waxa ku dhacay darteed waa ka ilaahayna dhahaya fartaqib yowma ta'ti asamaa'u bidukhaanin mubiin yaqsha annaasa hada cadaabun aliim nebigay markii dambena u yimaadeen sala allahu calayhi wasalam waxay yidhaahdeen ina mudar qad halakat mudar waa halaagsantay ayb mudar marka waa qabiilada kore waayo quraysh ma dhahayaan dulmigooday og yihiin marka dadkii ummaddii waa la kor baa laga baaba-ay bay leeyihiin saasay ka wadaan ee innagii keliya maahane ummaddii carab oo dhan waa baaba-dayba mudar iyo qays waa ilaan carabe markaasaa marka nebigu sal ll ly slam haddana uu ilaahay baryey ilaahay marka waa la roobeeyey abaartu marka iyo gaajada lagu salladay taasay ahayd ee khowfka iyo cabsida lagu salladayna waxay ahayd markii nebiga asxaabtiisii hijroodeen oo maka lagu dhibayay madiine u hijroodeen wixii ka dambeeyey weerar iyo dagaal unbaa ku socday ilaa maka markaa gacanta looga dhigay marka ammaankiina cabsi baa bedeshay loogu bedelay wixii ay haysteen oo barwaaqadii iyana gaajadaas baa soo martay sababta marka u keentayna waxay ahayd nicmada alle oo ay booskeedii dhigi waayeen qaryada marka saas makaa loo jeeda aayadda dambaana tusaysa walaqad jaaahum rasuulu minhum fakadabuuhu ayb ibnu jariir isaga qowl kalow keenay qaryadu inay madiina tahay oo xafsa radia allahu canha um lmu'miniin ayaa wuxuu ka wari waxaa wariyey in iyadoo maka ka soo socoto markii cuhmaan madiine lagu dilay ayaa warkii madiine dad ka soo baxay bay marka wareysatay war madiine iyo cuhmaan iyo ka warrama isagoo marka hareereysan iyoy maqashay oy ogeyd marka cuhmaan waa la dilay baa lagu yidhi markii lagu yidhi waa la dilay ayay waxay tihi inaha alqaryatu madiina marka waa qaryada ilaahay sheegay waay wadaraba allahu mathalan qaryatan kanat aaminatan bay akhrisay marka aayaddan bay markaa keentay ee iyadana de madiine waa tii fidnadii waqcatulxara ay ka dhacday oo dhiig badan oo ku daatay nebiguna sal ll ly slam uu kasii digay fidnadaa marka iyo amni daradaa iyadana waxaa u keentay dabcan dhiiggaas lagu daadiyey ee cuhmaan khaliifatu rasuulillahi sal ll ly slam ama khulafaa raashidiinta khaliifkii saddexaad lagu dilay gardarro si aana loogu dilay waxay sababtay sidaas dadkii ku dilayna dad meel kale ka yimid ay ahaayeen saxaabo maynan ahayn oo taa in la ogaado waay ee labadaas qowl buu ibnu jariir sheegay laakiin qowlka dambe aayadda qaryada sababkay kusoo degtay aayadda ama qaryadu ay ka warramaysa maahane xafsa binti cumar radia allahu canhaa aayaddan maadaama sababkeedu maka ahaa alcibratu bicumuumi lafdi laa bikhusuusi sabab aayadda hadday maka ku timid wixii la midana waa soo gelayaan oo qaryo kasta oo ilaahay nicmadiisa ku kufriso ee aayadda waa ku dareereysaa macnaha darteed bay usoo deliishatay aayaddaa madiino ku timid maka wadin iyada waana sida ibnu catiya fi lmuxarari alwajiiz uu ku tilmaamayo hadday marka iyadu sidaa u deliishatay meeshaas waxaa laga qaadanaa marka aayadaha qur-aanku sababihii ay kusoo degeen inaynan ku koobnayne cumuum laga faa-iidayo nacam haddii maka ilaahay ku ciqaabay sidaas qaryo kale hadday sidaa yeeshay iyadana waa la ciqaabayaa macnaha marka meesha ku jiraa sidaas weeyaan walidalika alimaamu lqurtubi baaba aad arrinkaa u bayaaniyeyo wuxuu yidhi wadaraba makkata ligayriha min albilaad ayb maka waxaa u alla mithaal buu markaa u yeelay wuxuuna ugu yeelay bilaada kale ligayriha min albilaad bilaada kale markaa yacnii iyada markaa heyrkeed ah sababta waxa uu yidhi ma iyadoo maa anahaa maca annahaa calaa jiwaari beyt illaahi maka iyadoo ilaahay kacbadiisii agtiisa agteeda ay tahay wa cimaarati masjidihi masjidkii oo markaa yacnii cimaaradiisii iyo ay tahay maka lamaa kafara ahluhaa dadkeedu markay gaaloobeen asaabahum lqaxdu abaar iyo colaad baa ku dhacday fa kayfa bigayriha min alqura qaryooyinkii kale maka kasoo haray say noqonayaan xaalkoodii haddii maka oo beytkii alle ku yaalay oo kacbadii ku taalla lagu ciqaabay ee aan loo daynin dadkeedu markay xumaan la imaadeen meelaha kalena min baabi owlahna wayba uga sii habboon yihiin leanna maka kuma gaaraan fadli iyo maamuus ilaahay ay ku leedahay kuma gaarayaan marka magaalooyinka kale maxay isku haleynayaan marka macnahaasna marka waxaa tilmaamay qurtubi ayb marka magaalooyinku dad saalixiina ku nool iyo dad saalixiina ku duugan iyo waxyaabahaas oo dhan waxba ma keenayaan haddii xumaantu badato leanna xadiidkii wuxuu ahaa anahlaku wafiina saalixuun markay zaynab tiri ma halaagsamaynaa iyadoo dad wanaagsan nagu dhex jiraan waxay tihi wuxuu nabigu sal l slam yidhi nacam idaa kahura alkhabar xumidu haddii ay badato waa halaagsameysaan ee yacnii sheekh hebelaa ku duugan meeshan iyo sheekh hebelaa ku nool magaaladan iyo waxba cadaab ka celin maysa nacam leanna maka oo ka khayr badan baa la la ciqaabay oo dadkeeda la ciqaabay waxaana lagu ciqaabay marka ay nicmada alle booskeedii ay lahayd bo aynan dhigin wadaraba allaahu alla wuxuu yeelay uu caddeeyey matalan mahmaah buu caddeeyey qaryatan qaryo ayuu caddeeyey magaalo waa maka ayb magaalada oo kaanad ahaatay ahayd hiya iyadu aaminatan mid nabad gashay ahayd oo min alghaaraati ka nabad gashay weerarada mudma-inatan xasiloon oo degan oo dadkeedu ay degan yihiin ya-tihaa waxaa u imaanayay risquhaa risqigeeda u imaanayay ragadan xaal uu yahay waasac isagoo waasaca buu u imaanayay min kulli makaanin meel dhammaanteed xaggeed ayuu ugaga imaanayay risqigeeda ayb fakafarad waxay ku kufrisay biancumi illaahi ilaahay nicmooyinkiisa ancum marka jamcu nicmatina waa layidhi jamcu nacmaana waa layidhi nacmaana waa lagu jamciya biancumi illaahi ilaahay nicmooyinkiisii bay ku kufrisay oo nebi moxamedba ka mid yahay sala allahu calayhi wasalam fa adaaqaha allaahu alla wuxuu dhadhansiiyey libaasaljuuci baahida dharkeeda dharka adiga waa ku laasimayaa laba shayba waa loogu mihaalay waa loo keenay dharka sida uu adiga kugu dhegan yahaa gaajada ugu dhegtay oo colaadda ugu dhegtay waa tacbiir aada u cajiib badan macno kalena waxay yidhaahdaan mufasiriintu dharka qofka muuqaalow u yeelaa oo waa wax markaa yacnii qofka dharka muuqaalkiisii iyo waxyaabahaasa kusoo baxo gaajadu markay laasimtay oo colaaddu ay laasimtay jirkooda waa isbedelay markaasaa gaajadii iyo iyo iyo colaaddii oo labisan oo kaley noqdeen marka iyaga labadaa macnaba marka waa u sheegaan faadaaqaha allaahu alla wuxuu dhadhansiiyey libaasaljuuci gaajada dharkeeda ayuu ayuu dhadhansiiyey waalkhawfi iyo cabsida waa laba yacnii aafo oo aada u daran waa qofka haddii uunan gurigiisiina nabad ku seexanaynin oo caawa dhan uu isleeyahay war maxaa daqiiqadan taxigtaa maxaa xigi doono hadduu taagan yahay waxna uunan haysaninoo dhulkii gaajo iyo abaar ay noqoto xaal adag waayo marka xaalkaasi muxuu alla sidaa u yeelay bimaa bisababi maa kii sababtii kaanuu ay ahaayeen yasnacuuna inay samaynayaan wixii ay samaynayeen baa ilaahay camalkoodii baa ilaahay xaalkoodii ka dhigay ayb marka waa in acmaasha la wanaajiyaa si xaalku u hagaago ee dadku hadda marka kafladii baa naga badatay waxaad moodaa dadkii inay marka leeyihiin waa waxay u haystaan inay wax uun iska bedelmeen bilaa sabab inay wax iska bedelmeen baan u haysanaa odayaalku markay sheekaynayaan ama dadka waaweyn waxay leeyihiin nabadgelyaa jiri jirtay sidaanay ahayd kanay ka dhacday yacnii heer ayaan nabadgelyada ka joognay heer aan la cabsan jirin oo qofka ushiisu halkaas intuu iska saarto dariiqaas iskaga safro ayaan ku jiri jirnay waa ku jiri jirnay laakiin maxaan samaynayna nacam maxaan samaynay markaasi haddii aan wanaag samayn lahayn ilaahay nagamaba qaadi lahaynba sababtoo ah lain shakartum laasiidanakum wala-in kafartum ina cadaabii la shadiid acmaasheenii hore waa inaan dib ugu noqonnaa kuwii madaxda ahaayna waxay sameeyeen dadkiina waxay samey jireen dadkuna waxbay samey jireen kuwaas hore kuwii iyagana beledka yacnii markaasi dadka hoggaanka u hayeyna wax unbay samey jireen labadaas camal ayaa marka xaalkeenna rogay oo bedelay ayb mar walba marka xaaladba xaaladda ay ka dambaysa midda ka horeysaa keentay adiga marka maahan sababtii hadda meeshaad hadda fadhiso sababtii kuu keentay inaad u aragto wax fiican inay ahayd ma fiicnayn lianna lowlaa sababtaasi tan kuma dhacdeen adiga nacam ayb dadkii marka wareerka dadka ku dhacayna wareerka nagu dhacayna waa ka mid tahay leanna meesha nalooga yimidba ma fahamsaninba nacam wixii horeo diin la dirirkii iyo qaabdaradii dad waxaa waxaad arkaysaa marka wax fiican ka dhiganayo oo aada ugu xiisaya nacam ayb taana marka yacni waxaa asbaabahan keenayo weeyaan meeshii ilaahay diintiisa lagu ihaanaystana de ilaahay naxariistiisii waa ku yaraynayaa naxariista allana kulli ma wada zuulin sababtoo ah intanba naxariista allaa lagu jiraa walaqad jaa-ahum walaqad wallaahi baan ku dhaartay qad xaqiiqa ahe jaa-ahum waxaa u yimid rasuulun rasuul ayaa u yimid rasuulka oo minhum iyaga ka mid ah fakadabuu way beeniyeen hu rasuulka faakadahum waxaa qabtay alcadaabu cadaabkii baa qabtay wahum iyaga oo daalimuuna kuwa dulmi falaya ah ayuu cadaabkii dul ayuu qabtay fakuluu mima rasaqakum allahu xalaala ayiba fakuluu cuna mimaa kii xaggii ka cuna rasaqakum allahu alla uu idinku arsuqay ka cuna xalaalan xaal uu yahay xalaal dayiban xaal uu yahay mid wanaagsan oo macaan washkuruu ku shukriya nicmat allaahi ilaahay nicmadiisa ku shukriyo ha abaal dhicinina in kuntum haddii aad tihiin iyaahu alle keligii un tacbuduuna inaad caabudaysaan inamaa xarama inamaa wax kale maane xarama alla wuxuu xarimay calaykum idinka korkiina uu ka xarimay almeytata baktiga waddama dhiigga walaxma alkhinsiiri doofaarka hilibkiisa iyo wamaa kii uhilla loogu qayliyey ligayriillaahi ilaahay qeyrkii loogu qayliyey bihi isaga markii la gowracayay wixii ilaahay qeyrkii loogu qayliyey oo asnaam iyo jinni iyo wax la mid a famanaxa qofkii udura loo dhibaato geliyo hayra baaqin mid gardarsanayo xaal ounan ahayn walaa caadin mid xadgudbayana xaal ounan ahayn fa ina allaha alle gafuurun mid dembi dhaafid badan waayo raxiimun naxariis badan mar haddii nicmo qoladaa ay ku kufrisay laga sheekeeyey nicmada dadka maxaa kala gudboon taasuu alla ka waramayaa marka alla wuxuu leeyahay fakuluu cuna mimaa kii xaggii ka cuna rasaqakum ullahu alla uu idinku arsuqay kaas xaggiisa ka cuna xalaalan xaal uu yahay xalaal marka uu xalaal yahay ka cuno marka uunan xalaal ahayn maya ha ka cuninina ayb ayiban xaal uu yahay mid wanaagsan aad yacni macaan oo xalaal oo wanaagsan ayb waxaa laydinku arsuqay marka u xalaal ay yihiin cuna xaaraanta wixii ahna ka taga leanna qofku waxa uu cunayo risqi ah risqiga risqiga alla un waayo haddii qofku uu xalaal ku cuno iyo haddii uu mid xaaraan si xaaraana uu ku cuno risqi alla un waayo nacam risqigaana cid kale ma bixin karto adiga laakiin sharcan maxaa lagu amray isagoo xalaala inaad cunto isagoo xaaraana maya ha cunin ayb macnahaasa ku jiro marka dee risqigan ilaahay baa qadar ahaan qadarayo qofka u keenayo middaa waa iraadadii kowniga camal waayo ee xalaalanta marka lagu amrayana iraadadii sharciga ahayd isagoo xalaala un raadi isagoo xaaraan ah ha cunin washkuruu shukriya nicmat allaahi ilaahay nicmadiisa ku shukriya yacni ilaahay nicmadiisa u ictiraafa inuu isaga idin siiyey afka ka sheeg sheega acmaashana jawaarixdana kala imaada oo shukri darteed u cibaadaysta markaa yacni hadda fiirinina in kuntum haddii aad tihiin iyaahu alle keligii tacbuduuna inaad caabudaysaan haddaa ilaahay keligiis caabudaysaan sidaa yeela inamaa xarama mar haddii risqiga xalaashaa laga hadla kii xaaraantii baa la daba dhigoo la raaciyey inamaa xarama alla wuxuu xarimay calaykum idinka korkiina uuna u ka xarimay almeytata baktiga meytana waxaa la yidhaahdaa wax allaale wixii sidiisa u dhinto ama wixii gowrac sharci ah ounan ku dhicin kaasaa meyta la yidhaahda iyo wixii neefka isagoo nool laga jaray oo laga gooyey iyo waxaas oo dhan marka waa meyta waana bakti waana hidaa qofka hadduu cuno jirkiisa dhib u keenayo yacni qofku hadduu baktiga iska cuno iyo waxyaabaha sidaasoo kale ama aan sida sharciga loo gowricinay dhiigoodii aan markaa laga saarin iyo waxaa qofka hadduu iska cuno waa aqdiyo iyo yacni cunto xun oo innaga marka dhib jismigeennana u leh diinteennana u yeelanaysa dabcan waddama dhiiggiibuu alla idinka xarimay dhiiggana waa midka qubanaya masfuuxa ah leanna aayaddan waa mudlaq aayadda suuratu alancaam yaa waxay tahay aayad muqayadka yaa muqayad ka dhigayso qul laa ajidu fima uuxiya ilaya muxaraman calaa طaacimin yطcamuhu ilaa an yakuuna maytatan ow daman masfuuxan dhiigga marka qubanayo neefka marka la gowraco dhiigga markuu ka shubmayo weel inta loo dhiga lacabo maya ayb kaasi dhib ayaa jismigaaga uu u keenaya alla waa kaa reebay marka walaxma alkhi marka hilibka waxaa baxaya dabcan beerka iyo waxa lamidkaa beerku waa dhiig dhiig waayo haddana maca daalika sa waa la ogolyahay maxaa yeelay owdama masfuuxan ma aha walaxma alkhinziiri doofaarkii hilibkiisii isagana alla waa idinka xarimay korkiinau ka xarimay isagana wax waxaa weeyaan qofku cunidiisa dhibaato u keenayso ayb wamaa uhila ligayri llaahi iyo wamaa kiibaa la idinka xarimay uhila loogu qayliyey bihi isagaba ligayri llaahi ilaahay heyrkii loogu qayliyey waxa marka la gowracayo ilaahay heyrkii lagu sheegay ayb waxuu doono keyrkaa ha aado iyadoo keyrkaa lagu weyneynayaa waxaa la yidhi yacni bismi fulaan fulaanka ama nebi ha ahaado ama ha noqdo malag ama ha noqdo dhagax sanam ah ama jinni ha noqdo waxaas waa iyagana waa xaaraan cunidooda ayb waxaan marka dadku mushrikiin keliya maahane dadkan hadda lafteeda innaga lafteenna dad badan baa waxaan sameeyo oomaa uhilla ligayri illaahi bihi waxaa ka mid a waxaan xoolahan jinniga loo gowracayo ee jinniga lagu raaligelinayo laleehy bisinka ha laga daayo inaan bisinka ayaa lagu gowracin sababtoo ah jinkii waa xanaaqaya waana diidaya markaasaa darteed bisinka yaan la sheegin kas baa looga tegaa bisinka markaasaa marka magacyadoodana loogu dhawaaqa waa kaas wataa la leeyahay neefkii ayb waxyaabahaas marka waa bakti wax uu dhaamo male neefkaas iska baktiyey waxuu dhaamo kaa u ka duwanaanayaa male ayb wax badan baa dad badan baana marka waxaasi dadku ay u yaqaanaan wadaada iyo waxaasi ay u yaqaanaan dadka waxaan marka xoolaha sidaa u gowracayo ama sidaa amraayo dadka ku amrayo haddana waxaasi marka ilaahay sidaan buu ka leeyahay faman idura ruqsow marka allana siiyayo faman qofkii udura loo dhibaato geliyey loo dhibaato geliyey maxay tahay hadduunan cunin waaba dhimanaa gaajaa ku dhacday wuu u dhimanayaa haddii uunan markaa cunin wax yar inuu markaa naftiisa ku istaajiyo leanna laba dhib markaa mid mid ka daran baa marka yacni ayaa la riixayaa midka kalea lasoo dhaweysanaya oo waxaanay awal dhib buu kuu lahaa hadda laakiin naftaadaaba tegaysa adiga wax yar inaad marka ka cunto naftaadii si ay u joogto waa lagaaga ogolyahay faman idura marka xoolaha jinniga loo qalaayo ma soo gelayan yacni yaa sheegay inuu qofka dhibaato u qaba kan haddii qofka yacni inuu sika inuu u dhimanayo yacni yaa sheegayna jinkan ilaahay in qofkan qur-aan laga saaro oo adciyadii nebiga lagu akriyo oo yacni wuxuuba leeyahay wax la yaqaanaba tan marka in laga qiyaasto qof baahan looga qiyaasto shaydaannimo waay waana jinsi wixii ay mushrikiintii dhihi jireen waa xal inama albaycu mithlu ribaa oo kale laba aan islaahayn oo laysu keenayo ayb faman idura qofkii loo dhibaato geliyo hayra baaqin mid gardarsanaya xaal ounan ahayn walaa caadin ku xadgudbayana ounan ahayn fa ina allaha alle gafuurun mid dembi dhaafid badan waayo raxiimun naxariis badan walaa taquuluu limaa tasifu alsinatukum lkadiba hada xalaalu wahada xaraam mar haddii ilaahay tashriiciisii ka waramay oo isagu oo waxna xallilay waxna naga xarimay bani aadamku isagu inuu taxliil iyo taxriim galo ayaa meeshana looga digaa marka oo uu yidhaahdo isaga ra'yigiisa iyo hawadiisa waxaana waa xalaal waxaana waa xaaraan inuu iska yidhaahdo walaa taquuluu ha dhihinina limaa tasifu limaa tasifu alsinatikum liwasfi alsinatikum carabyadiina sifaynta ay sifaynayaan darteed alkadiba beenta ay sifaynayaan darteed ha u dhihinina haadaa kani xalaalun xalaal weeyaan wa haadaa kanina xaraamun xaraam wey ha dhihinina litaftaruu inaad been abuur inaad abuurataan cala allahi alla korkiisa alkadiba been aada ku abuurataan ina aladiina kuwa yaftaruuna abuuranayaan cala allahi alla korkiisa alkadiba beenta ku abuuranayo laa yuflixuuna ma guulaysanayaan kuwaasi mataacun lahum waxay leeyihiin mataacun raaxo ayay leeyihiin raaxada oo qaliilun aada u yar ayaa usugnaatay walahum waxay leeyihiin aakhirana cadaabun cadaab cadaabka oo aliimun mu'limun xanuujinayo aayaddan marka aayad weyn waayo oo tashriica ku saabsan oo qofkii markuu alla yihi fakuluu mima razaqakum ullahu xalaalan طayiban waxna xalaal ka dhiga inamaa xarama calaykum اlmeytata waxna alla ou xarimay taxliil iyo taxriim allah iskale wey marka adiga bani aadan ah wax aadan hubin ha dhihin waa xalaal waana xaaraan keliya xalaal iyo xaaraan waxaad ka dhihi kartaa min qibali illaahi wa rasuulihi ilaahay iyo rasuulkiisa xaggooda culimadii marka islaamka ee aadka u cabsanayay ee alla kacabsiga iyo cilmiga kulmiyeen aayaddan meel weynay uga dhacday walidalika daarimi wuxuu wariyey can ilacmash acmash baa wuxuu yidhi anahu qaala maa samictu ibraahiima ibraahim annakhaci ma maqlin buu yidhi qadu weligay yaquulu isagoo dhahayo xalaalun walaa xaraamun ibraahim annakhaci marka imaam jaliilo weyn oo faqiiha muxadid abuu ahaa weligay ma maqlin isagoo dhahaya buu yihi xalaalun xaraamun walaakin kaana yaquulu wuxuu dhihi jiray kaanuu yakrahuuna war arrintan waa la nici jiray wa kaanuu yastaxibuuna waxay jeclaysan jireen waxaaye waxaa ayb wa qaala maalikun imaamu maalik waxa uu yidhi lam yakun min futya annaasi dadka fatwadooda maynan ahaan jirin an yaquuluu inay yidhaahdaan hada xalaalun wa hada xaraam fadwada dadkii aan soo gaaray sidaa ma ahayn buu yidhi walaakin yaquuluuna waxay dhihi jireen iyaakum kada wa kada war waxaa iska ilaaliya ayb saasay dhihi jireen ayb walam akun liasnaca haakada aniguna ma ahi buu leeyahay mid xalaal xaraam dhahaya ma ahi haddaan maalig ahay oo dadkaabaan ku dayanayaayo war waxaan iska fiiriya war waxaan iska ilaaliya saabaan dhahaya alimaamu lqurطubi marka wuxuu yihi wamacnaa haadaa warkan marka macnihiisu wuxuu yahay ina ataxliila wataxriima xalaaleynta iyo xarimaadda inamaa huwa lilaahi caza wajala allah iska leh nebiguna ilaahay xaggiisau ka bayaaniyaa isaga ayb walaysa liaxadin qof uma banaana an yaquula inuu yidhaahdo ow yusarixa ama inuu carabka ku dhufto bi haada kan yacni shayga yacni kani fii caynin min al acyaani shay cayn acyaanta ka mida wax waxyaabaha ka mida inuu yidhaahdo u ku caddeeyo xalaal xaraam uu yidhaahdo ilaa an yakuuna albaari tacaalaa yukhbiru bidalika canhu inuu alle iyo rasuulka si toosa uga sheegayo maana oo maalan wuxuu leeya waxaani waa xaraam nebiguu ka sheegaa marka waxaani waa xalaal alle ama nebiga xaggiisu ka sheegaya haakada yani shayga alla iyo rasuul ay xarimeen waa dhihi kartaa xalaal iyo xaaraam ayb wamaa yu-addii ilayhi lijtihaad fiiri marka waxa laakiin adiga dadaalkaaga intaad qur-aankii fiirisay xadiidkii fiirisay adiga dadaalkaaga iyo ijtihaadkaagaad waxaad ka fahamtay shaygani xalaal inuu yahay xaaraan inuu yahay baad ka fahamtay waa ijtihaadkaaga markaan warcad ma haysid sideed dhahaysaa marka wixii marka wuxuu leeyahay wamaa yu-addii ilayhi اlijtihaadu fii annahu xaraamun inay xaaraam ay tahay wuxuu ku tusay ijtihaadka haddaad caalim tahay yaquulu wuxuu dhahayaa qofka inii akrahu kada waxaas aniga waa nacayaa akrahu baad cabiraysaa wakadalika kana maalikun yafcalu imaam maaligna sidaa buu samayn jiray imaamu shaaficina kadalika sidaasuu ahaa walidalika umka waxaad ku arkaysaa masaa'il badan buu wuxuu leey inii akrahu dalika inii yuxibu dalika isaga karaahadiisuu ka cabiraa inii akrahu waa nacayaa aniga arrintan xaaraantu waa ka culus tahay warkaas wixii isaga marka ay ijtihaadkiisa la noqoto sidaas u dhahaya wixii laakiin nas sariixa uu hayo xaaraan xalaal waa la dhihi kara xukunka marka saddex buu uqeybsamaa alxukmu lmunazal iyo alxukmu lmuwal iyo alxukmu lmubadel saddexdaas uqeybsamaa in la fahmana waa muhim alxukmu lmunazal waxaa la yidhaahdaa midka alle rasuul ay soo dejiyeen oo hadda uu sheegayo xalaal xaaraantiisa la ilaaqi karo alxukmu lmuwal waxaa la yidhaha midka ay culummadu ka istimbaadaan qur-aanka iyo sunnada iyaga marka waana gefi karaan waana waana waana sawaabi karaan oo yacni sawaabkiina waa waa waxooda waa toosnaan karaa qaladna waa ku dhici karaan qaladkoodu laakiin cudurdaaray u haystaan hal ajar ay leeyihin haddii laakiin ay sawaab ay xaqa waafaqaan laba ajar bay yeelanaa xukunka noocaasa marka ee istimbaadka iyo dadaalka ku imaanayo kaas waayo midka aan la dhehaynin xalaalun xaraamun iyo waxa aan la gelaynin oo ay wanaagsan tahay in la yiraahdo waxaan waa nacayaa kan waa sidan in la dhaho ayb walidaalika haddii dad gar ay matalan keensadaan ay ku yidhaahdaan masaladan noo fiiri dacwaan isku haysanaa shareecadanan lagu kala xukun si guud adiga shareecada ma ka dhexbaxaysid laakiin waxaa leedahay aniga wixii aan ka fahmo sharciga yaan idiin sheegayaa idinkuna xukumayaa laakiin yacni xukunkii alla waayo xukunkii rasuulka waay ma idin dhahaya saa ina dhahdo leanna xukunka alle iyo xukunka rasuulka ma ogid adiga inaad waafaqayso ma ogid inaad waafaqaysid marka waa khatar qof inuu yihaaho ilaahayaa sidaas kugu xukumay iyo rasuulkaasaa kugu xukumay iyo wixiina ay iska yihiin wax ama yacni qof xataa aan caalim ahayn oo ku ijtihaadaya xataa waxaas marka xugun alle ma loo nisbay karaa maya waa iska kadib hadaadanba mujtahid ahayn haddaad mujtahid tahayna waa yacni markaa waxaad leedahay ilaah aniga intaana sharciga ilaahayga fahamsiiyey alxukmu lmubadelka midka saddexaad waxaa la yidhaahdaa shay aan ku dhisnayn ijtihaad iyo dadaal sharci caalim adiga ma tihid amase yacnii intaad leexatay xaqii adoo og ka leexatay baad waxaad leedahay sharcigu sidaan u qabaa sharcigiina marka waa masabidatay xukunkiina been baa ka sheegtay waa mubedel midkaas nacam waana midka yahuudda ilaahay aad ugu eedeeyo suuratulmaa-idana aan kusoo marnay yaa ayuha rasuulu laa yaxzunka aladiina yusaaricuuna fi lkufri markaan marayni xukunku marka saddexdaa qaybood ayb marka aayaddan marka aayad aad u adag waay una daran ayb alxaafid ibnu kathiir isaga wuxuu yihi aayaddan wayadkhulu fii haadaa kan waxaa soo gelayuu yihi kullu man ibtadaca qof kasta oo bidcaysto bidcatan bidco wax cusub diintii kusoo daro laysa lahu fiiha mustanadun sharciyun wax sharci ah ou cuskadana aan lahayn ayb ow xallala shay-an ama waxbuu xallilay mima xarama allahu wixii ilaahay xarimay ah ow xarama shay-an ama wuxuu xarimay shay mimaa abaaxa allaahu wixii ilaahay baneeyey muxuu ku xallilay muxuu ku baneeyey bimujaradi ra'yihi ra'yigiisa bis wa tashahiihi iyo wixii isagu markaas uu raboo nafsadiisu jeceshahay adiga maanta nafsadaada waxay jeceshahay lama rabo maantana inaad halkan u socoto berrina halkan u socoto oo adiga diinkiiba ka dhigato waxa adiga kuu danta ah bis waxa kuu dantaa inaad kasoo bixiso diinta ma la rabo taas ayb waxa danta kugu jirtaa waxay tahay wixii adiga markaa kugu garta kugu noqon oo diinta ay kugu noqeyso waa inaa ogolaato oo diinta ilaahay u hogaansanaato ayb marka bidcadiina aayaddan way soo geli leanna ninka mubtadica sharcigiibuu been ka sheegaan waxaas waa sunno kaas waa bannaan yahay waxaas dhib male bidca xasana waayo yani inay diinta ka mid tahay adiga uma haysid waxba haddana diintii bay ka mid tahay baa leedahay waa soo gela aayaddan ibnu kathiir isaguna aayaddaa sidaas u macneeyey ayb marka qofka aana de diintii aqoon u lahayn ama aan akrin karin xataa culimada iyo kutubtoodii iyo waxba aan ka akrin karin laysa lahu inuu ka hadlo xugun sharci ah ninkii hadda isagoo wax loo bilaabay baad arkaysaa inuu kala saara ayuu leeyahay ninkan sheekhaa isaga wax u akrinayaa laga yaabaa inuu yidhaha intaasna waa ku qaldan yahay intaasna waa ku saxan yahay maxaa kasoo doontay marka haddaad qaladkiisii iyo sixiisii soo saari karta maxaa kasoo doontay adiga ayb qaar baa waxay leeyihin meeshaan in intaas looga hadla ma ahayn hadalka intaan waa lagu yareeyey intaan waa lagu badiyey intaan kanay ka dhacday meeshaan saan ma ahayn yacni adiga marka haddaad wax dhegaysanaysana dhegayso fadal haddaad aqoon iyo wax leedahay wax ku kala saaraysana waktiga ha iska dhuminin wax kale iska daalaco ayb waxaas marka aafo waxay noqotay marka cilmigii aad u dhibtay waayo waktigan ayb walaa taquuluu ha dhihinina limaa tasifu maada masderiyo waayo ficilka iyada ka dambeeya masder baa laga ayaa laga soo xarirayaa liwasfi alsinatikum laamkuna marka laamu tacliil buu noqonayaa macna tacliilkii iyuu wataa marka macnuhu wuxuu noqonayaa walaa taquuluu ha dhihinina limaa tasifu alsina alsinatukum liwasfi alsinatikum carabiyadiina tilmaantooda ay alkadiba beenta ay tilmaamaysa darteed ha u dhihinina haadaa xalaalun haadaa kani xalaalun xalaal weeyaan wahadaa kanina xaraamun xaraam weeyaan litaftaruu inaad abuurataan cala llaahi alla korkiisa alkadiba been aa ku abuurataan in aladiina kuwa yaftaruuna abuuranayaan cala allaahi alle korkiisa alkadiba beenta kuwa ilaahay ku abuuranayo dushiisa laa yuflixuuna ma liibaanayaan oo ma guulaysanayaan mataacun qaliilun lahum waxay leeyihiin mataacun bay leeyihiin raaxa ama raaxayn qaliilun aad u yar waxa ay ku qaataan taxliilka iyo taxriimka ee lacagta ah wax aad u yar waayo walahum waxay leeyihiin cadaabun cadaab aliimun xanuujin badan aakhira markay tagaan wacala aladiina haaduu xaramnaa maa qasasnaa calayka markuu allah annaga noo fududeeyey uu yidhi faman idura hayra baaqin walaa caadin oo ilaahay takhfiif sharciga noogaga dhigay yahuud buu alla ka waramayaa markay ilaahay ku madax adeygeen ayaa iyagiina wax xalaal u ahaabaa laga xarimay oo sidaana waxaa loo yeelay dulmigooda dartiis fabidulmin min aladiina haaduu xaramnaa calayhim طayibaatin uxillat lahum wabisadihim can sabiili اllahi kaiira marka innaga ilaahay waa noo fududeeyey ayagana waa ku adkeeyey maxaa ayaga loogu adkeeyey madax adeygooda wacala aladiina kuwii korkooda haaduu yahuudoobay xaramnaa waxaan ka xarimnay kuwaa dushooda maa ayaanu ka xarimnay kii qasasnaa aanu kuu qisaynay calayka korkaaga aanu kugu qisa aanu ku qisaynay min qablu hadda ka hor wamaa dalamnaahum ma dulminin walaakin lagu noqoyey kaanuu waxay ahaayeen yadlimuuna inay dulminayeen anfusahum nafahooda ayb waxaramnaa waxaanu ka xarimnay cala aladiina kuwii korkooda haaduu yahuudoobay maa ayaan ka xarimnay dushooda shay qasasnaa calayka dushaada aanu ku qisaynay min qablu min qabli haadihi suura suuraddan ka hor waa tee marka suuratul ancaam ayaa lagu soo qiseeyey wacala aladiina haaduu xaramnaa kula dii dufurin wa min albaqari waalghanami xaramnaa calayhim shuxuumahumaa ilaa maa xamalat duhuuruhumaa aw ilxawaayaa aw ma khtalata bicadmin dalika jazaynaahum bibagyihim suuratu lancaam baan kusoo marnay halkanna marka waa la duuduubay halkaasna waa lagu fasiray qur-aanku marka qaarkii qaarka kalau fasira ayb wamaa dalamnaahum maanan dulminin innaga walaakin lagu noqoyo kaanuu waxay ahaayeen yadlimuuna inay dulminayeen anfusahum nafahooda waa marka qabla intaan la nasakhin oo shareecadeenna aan lagu nasakhin hadda qofka yahuudiga hadduu soo islaamo waa u xalaal waxyaabahaas leanna tii markii hore waa la waa la nasakhay oo shareecada nebigaa lagu nasakhay salawaat ullahi wasalaamuh calayh uma ina rabbaka liladiina camiluu suuءa bijahaalatin uma taabuu min bacdi dalik uma intaa ka gadaale ina rabbaka rabbigaa lagafuurun raxiimun mid dembi dhaafid badan waayo raxiimun naxariisasho badan liladiina kuwii u naxariisto camiluu sameeyey yani sameeyey assuu'a xumida sameeyey bijahaalatin xaal ay jahaalo iyo ogaan la-aan ku dheehan yihiin uma markaa dabadeed taabuu towbad keenay oo soo laabtay min bacdi dalika kaagaa ka gadaale wa aslaxuu hagaajiyey xaalkooda ina rabbaka rabbigaa min bacdihaa kaa taadaas xaaladaa yacni gadaasheeda lagafuurun mid dembi dhaafid badan waayo raxiimun naxariisasho badan ayb uma intaa dabadeed ina rabbaka rabbigaa lagafuurun raxiimun mid dembi dhaafid badan waayo raxiimun oo naxariisasho badan ayb liladiina kuwii u naxariisasho badan oo u naxariisanayo camiluu sameeyey assuu'a xumidii waa shirkigii ama xumaantii bijahaalatin iyagoo markaa yacni jahaalo iyo jahli ku dheehan yacni jahli ku dheehan waxaa laga wadaa qof kasta oo xumaan samaynayo xataa hadduu og yahay xumaantaasi inay xaaraan tahay jahli unbuu ku sugan yahay jahligaasuna marka midow cudurdaar ku leeyahay dabcan kaas lo maaha sababtuna waxay tahay marka aada ilaahay caasinaysid cadamadii alle iyo qalbigaaga kuma macrifadii waa kaa yacni ama daciifay kaa noqonaysaa horena waa usoo marnay oo suuratu nisaa baan kusoo marnay ayb inama atawbatu cala allahi liladiina yacmaluuna suu'a bijahaalatin adiga haddaad yacni zina samaynayso ama aad yacni tuugnimo aada ku kacayso ama aada xumaan la imaanayso markaas xumaanta aada samaynaysa jaahilaa tahay wa ilaa haddii macrifadaadu ay dhab tahay waa ka dhowrsan lahayd waxaas ayb marka uma taabuu maxay tahay ma la dhahayo marka waa inay towbad keenaan leanna maxaa yeelay yacni xugun ahaan waa u og yihiin jahaaladu waxay ka imaanaysaa markaas ay macsida ku jiraan maba ogaba wax ayb uma markaa dabadeed taabuu soo noqday ayb hadda jahaalada aayaddani lagama wada cilmi la-aan ma ahan cilmi la-aan oo baxaysu waxba ma garanayaan oo waxaana inay xaaraan yihiin inay xalaal yihiin ma garanayaan ma laga wado iyagoo garanaya hadday xumaantii la imaadaan ilaahayba ayay fududaysanayaan fududaysigaasna wuxuu ka dhalanayaa marka macrifadii dhabta ahayd oo qalbiga ka maqan ayuu ka dhalanayaayb amaa qofku sidiisa haddii hadda xukunkiiba uunan soo gaarin ama jahli uu kaga sugnaado oo isagoon gabood falin kaas marka isagu waa waxaa weeyaan macduur oo aayado badan wamaa kaana allahu liyudila qowma bacda id hadaahum xataa yubayina lahum maa yattaquun iyo wamaa kunaa mucadibiina xataa nabcata rasuulan iyo aayada fara badan baa taasi u daliilan ayb uma markaa dabadeed taabuu ilaahay usoo laabtay min bacdi dalika kaagaa ka gadaale wa aslaxuu hagaajiyey xaalkooda ina rabbaka rabbigaa min bacdihaa xaaladaas ka gadaale lagafuurun mid dembi dhaafid badan oo u dembi dhaafayo waaye raxiimun naxariis badan ina ibraahiima kaana ummatan qaanitan lilahi xaniifan walam yakun min almushrikiin mar haddii mushrikiinna laga soo hadlay yahuudna aayad iyo lagu soo sifeeyey xaalkooda ee mushrikiintiina ay sheeganayaan nabiyullaahi ibraahim oo millatu ibraahim baan haysanaa ay leeyihiin kuwan kalena yahuudna ay dhahayaan ibraahim waa yahuud yahuudi nasaaradiina ay leeyihiin waa nasraani yaa alla markaa uu leeyahay ibraahim wixii uu ahaabaa naloo tilmaamay suuratu aali cimraanna waa kusoo marno maa kaana ibraahimu yahuudiyan walaa nasraaniyan walakin kana xaniifan muslima uma ina ibraahiima ibraahim kaana wuxuu ahaa ummatan ummad ayuu ahaa keligii qaanitan mid adeeca lilaahi alle ku adeeca ayuu ahaa xaniifan mid iisho oo shirkiga kasoo iisho kasoo leexday leexdo ayuu ahaayo towxiidkii iyo ikhlaaska usoo leexdo walam yaku ma ahaanin min almushrikiina mushrikiinta ma ka mid ahaanin shaakiran ayuu ahaa ku yacni kaana wuxuu ahaa huwa isagu shaakiran mid shukriyo ku shukriya liancumihi liancumi illaahi ilaahay nicmooyinkiisa ku ku shukriyo ayuu ahaa ayb ijtabaa waa doortay alle hu ibraahiim buu doortay wahadaahu waa hanuuniyey ilaa siraatin jid intikaa buu u hanuuniyey jidka oo mustaqiimin toosan wa aataynaa waxaanu siinay hu ibraahiim fi dunyaa adduunyada dhexdeeda xasanatan xaalad hagaagsan wax wanaagsan baan siinay wa inahu isaguna fil aakhirati aakhirada la min asaalixiina la maca asaalixiina kuwa suusuuban macooda ayuu ahaaday ayuu ahaanaya uma intaa dabadeed owxaynaa waanu waxyoonnay ilayka adiga xaggaagaanu u waxyoonnay an ittabic ay ittabici raac millata ibraahiima ibraahim diintiisa raac xaniifan xaal uu yahay ibraahim mid yacnii shirkigii ka qalloocdo towxiidkii usoo usoo iishay amase xaniifan xaal aad tahay adiga mid iilanayo shirkiga ka iilanayo towxiidka uu iilanayo wamaa kaana ma ahanin ibraahim min almushrikiina mushrikiinta ma ka mid ahaanin aayadahan marka nabiyullaahi ibraahimba waalla marka suuraddii uu ku khatimaya xaalkiisa ina ibraahim iyo sidau ahaa ibraahim marka waa abul ambiyaa ambiyadii isaga ka dambeysay aabahood buu ahaa towxiidkana aad baa looga dhaxlay oo aad buu ugu halgamay towxiidka ilaahay keliya in la caabudo waa ku dooday doodihiisii marka suuratu albaqara waa kusoo marnay suuratu lancaam waa kusoo marnay suuratu lambiyaa waa imaaneysaa suuratu saafaat suuratu shucaraa aad buu ugu dooday towxiidka ilaa alla uu yihi waid qaala ibraahimu liabiihi wa qowmihi inanii baraaءun mima tacbuduun ila aladii fataranii fainahu sayahdiin wajacalahaa kalimatan baaqiyatan fii caqibihi lacallahum yarjicuun towxiidkii marka waxaa laga dhigay kelmad ciribtiisa ku hartay oo ay laga dhaxlay isaga owlaadiisii baa ka dhaxle ka dhaxleen markii diintiisii la qalloociyeyna nabiyullaahi moxamed salawaatullaahi wasalaamuhu calayhi oo isaga ku abtirsada nabiyullaahi ibraahim ayaa miladii ibraahim ee la qalloociyey toosiyey wuxuuna dhintay nabiga sala allahu calayhi wasalam isagoo towxiidka dadka macaalimtiisu ay caddahay buu dhintay salawaatullaahi wasalaamuhu calayhi qofka marka towxiidka macaalimtiisa aynan u caddaanin waa qof marka dulumaad iyo mugdi ku jira dulumaad iyo mugdi ayuu marka qofkaasi ku sugan yahay ina ibraahiima marka ibraahim buu ilaahay subxaanahu watacaala maaa uu ka hadlayaa shaksiyadiisii buu ka sheekaynayaa ina ibraahiima ibraahim kaana wuxuu ahaa huwa isaga ummatan ummad ayuu ahaa ummadda oo qaanitan ummatan marka dhowr macnaa lagu macneeyo keligiis inuu ummad ahaa dad badan u dhigmay qofku marka uu de qof markaa wanaagga dhammaystiray uu yahay keligiis ummad waay oo waxaa la yidhi mucaad ibnu jabal radia allahu canhu kaana ummatan baa la dhihi jiray keligiis ummad buu ah waxaa kaloo ummatan lagu macneeyey ibnu ibnu mascuud uu ku macneeyey kaana mucallima alkhayri khayrka mid dadka baro ayuu ahaa mujaahid isaga ummatan waaxidatan macnaha hore mujaahid baa ku macneeyey qaanitan ayuu ahaa mid adeeco lilaahi alla ku adeecaya ayuu ahaa xaniifan ayuu ahaa mid iishay oo shirkiga ka qalloocday towxiidkii usoo iishay walam yakun ma ahayn ma ahaanin min almushrikiina mushrikiinta ma ka mid ahayn nabiyullaahi ibraahim mushrig ma ahayn shaakiran ayuu ahaa ku shukriya liancumihi ilaahay nicmooyinkiisa xaggooda u shukriya ayuu ahaa oo ilaahay ugaga shukriya ijtabaahu marka istinaaf waa ku bannaan tahay xaalana waa ku bannaan tahay ayb khabar labaadna waa isaga bannaan tahay ayb ijtabaa waa allaa doortay hu isaga wahadaa waa hanuuniyey hu ibraahimba waa la hanuuniyey ilaa siraatin jid intii ka ah buu ku hanuuniyey jidka oo mustaqiimin toosan wa aataynaa waxaanu siinay hu isaga fi dunyaa adduunyadii dhexdeeda xasanatan ayaan siinay xasano iyo wax wanaagsan ayaan siinay waa risaaladii khulla waday inuu ilaahay ka dhigtay wa qiila waxaa kaloo layihi lisaana sidqi ilaahay nabiyullaahi ibraahim wuxuu ku arsuqay carab wanaagsan ayaa markaa yacni dadkii ka dambeeyey isaga ammaan baa ilaahay dhulka u dhigay intii ka dambeysayba marka waa waa ammaani jireen isagana ilaahay waa ka baryay wajcal lii lisaana sidqin fi laakhiriin ilaahayow ammaan dadka dambe dhexdooda ii yaal walidaalika marka waxaa la yidhaha nufuusta iyo dadka wanaagsan mar walba waxay jecel yihiin dikrigooda inuu baaqi noqdo wax wanaagsanna uu baaqi ku ahaado oo mar walbaa marka hadday dhintaan cumriga adduunka aada joogayso waa yaryahay laakiin waxaa lagaa rabaa markaad dhimato ka gadaale wax adiga marka aathaar iyo raadad wanaagsan oo adiga muslimiintana kugu xusaan adigiina aada wax ku dheefsato inaad abuurataa la rabaa dadka kale iyagu xunna dhibaatada ay abuurtaan baa lagu lacnadaa oo dadka dambe mar walbaa waa lacnadayaan kuwa dambe iyo kuwa hore iyo kuwii ay la joogeenba way lacnadayaan marka waatbacnaahum fi hadihi اdunyaa lacnatan wayowma alqiyaamati hum min almaqbuuxiin kuwaasay noqonayaan fircawn iyo wixii lamida oo kale nabiga sala اllahu alayh waali wasalama janaaza agtiisa lasoo marsiiyey maalin markaasuu wuxuu yihi mustariixun wamustaraaxun minhu aw mustaraaxun minhu waa mid raaxaystay ama laga raaxaystay markaasaa la yidhi maa mustariixun wamustaraaxun minhu maxaa kala jeedaa markaasuu yidhi ina almu ina alcabda asaalixa ama ina alcabda almu'mina addoonka mu'minka yastariixu min tacabi ddunyaa wanasabiha haddii uu dhinto wuxuu ka raaxaysanayaa adduunka dhibkiisa iyo daalkiisa wa ina alcabda alfaajira addoonka faajirkana idaa maata haddii uu dhinto yastariixu minhu nnaasu waashajaru waddawaabu waxaa ka raaxaysto dadka iyo geedaha iyo xoolaha wax kasta dhib unbuu ku yahay geedaha iyo xoolaha wuxuu dhib ugu yahay macsidiisaa roob la-aanta sabab u noqonayso way habaarayaan marka dadkiina waxay ugu noqonayaan wax fiicanba maal laga hayaba marka qofka inuu ummaddi kii waa dhintay marka la yidhaah warkaas ilaaha nooga raaxeeyay dhahayaan waxaad arkaysaa yacni qofkii waa kii waa dhintay marka la yidhaha xataa wax mararka qaar dadka qaar waxaad arkaysaa carabkaba ilaahay ummadda carabkooda wanaag uma saarin wax dhahayo raximahullah iyo allah u naxariista iyo ma maqlaysid waa qof dhiban marka qofkaas nacam marka adduunkii qofka inuu uga tago wax wanaagsan oo dadku ay ugu duceeyaan yaa yaa wanaagsan taasaa marka nabiyullaahi ibraahim ilaahay siiyey ayb wainahu ibraahim fi laakhirati aakhirada dhexdeedana lamina asaalixiina kuwa suusuuban macoodu ahaaday uma awxaynaa ilayka uma intaa dabadeed awxaynaa waanu waxyoonay ilayka adiga xaggaaga nebi moxamedow an ittabic ay ittabic raac millata ibraahiima ibraahim diintiisa raac xaniifan xaal uu yahay mid yacni shirkiga kasoo la iishay wamaa kaana maunan ahayn ibraahim min almushrikiina mushrikiinta ka mid ma ahayn ayb qurdubi marka wuxuu yidhaha waxaa laga qaadanayaa ninka af yani fadliga badan ee mararka qaar inuu ku dayan karo qof laga fadli badan yahay oo wuxuu leeyahy nabiyullahi ibraa nabiyullaahi moxamed baa waxaa la amray nabiyullaahi ibraahim inuu ku daydo haddana labadooda nabiyullaahi moxamedaa fadli badan sala allahu calayhi wasalam qurdubi marka iyo sidaasna uu sheegaa inamaa jucila asabtu cala aladiina ikhtalafuu fiih inamaa wax kale ma ahane jucila waxaa la yeelay oo loo jideeyey asabtu sabtiga cala aladiina kuwii korkooda ayaa la yeelay ikhtalafuu isku khilaafay fiihi isaga shanigiisa say isugu khilaafeen waxay iskugu khilaafeen nabiyullaahi muusa baa wuxuu amray jumcada inay qaataan oo jumcada maalin aada cibaadaysataan ood alla caabudaan ka dhigta markaasay yidhaahdeen maya sabtigaa noo feecan markay kula doodeen baa alla wuxuu yidhi iska daa sabtiga iyaga soo ma dooranin u daa sabtiga sabtigii marka yahuudda waxaa lagu farad yeelay inaynan shaqaysanin waxba qabsanin ka xaaraam kiibay marka haddana kasoo bixi waayeenoo waa u xeeladaysteen suurat lcaraaf waataan kusoo marnay wasalhum can ilqaryati alatii kaanat xaadirat albaxri id yacduuna fi sabti id ta'tiihim xiitaanuhum yowma sabtihim shuraca ayb macnahaas marka sidaa waa lagu macneeyey si kalena waxay tahay iyagiibaa marka jumcadii iyo yacni wixii alla siinayay isku khilaafeen markaasay sabtigii marka yaa lagu farad yeelay sabtigiina wax badan baa looga xarimay waxay ku noqotay marka tashdiid ayay arrintaa ku noqotay ku adkeyn ayb ilal aanana yahuuddu waxaa yacni sabtigu sidaasay u arkaan inaynan shaqaysanin xeeladiina waa ku jirtaa weli qur-aanku uu kaga warramayo dad xeeladaysi badan oo laalaab badan inay yihiinna ilal aana waa ka muuqanayna ayb beri baa nin meel uu ka ahaa nin qoladaasaba marka ayuu wuxuu uga jiray dukaan iyo waxbuu ka kiraystay markaasu wuxuu yidhi lacagtii baa marka muddahii wax isku gaargaartay ninkii markaa wuxuu yidhi anu maalin sabti un baan firaaqa ahay waxaagii marka aan ku iga soo doono kaale iga qaado may sabti anu wax ma soo qaado karo yii maxaan samaynaa adiga ii keenu yii nacam ii keen miiska ii saar waa qaadanaa markaas nacam maxay isdhaantaa marka sidii un soo ma joogta hadday marka iyagu ganacsigooda maalinta sabtigaa uun xooggiisa uu yahay qolooyinkan xoolaha iyo waxaas qalqalo oo meelo xoolo saas oo kale kuwa lahaan jirayna oo xoolaha iyo udxiyada iyo laga muslimiinta meelaha joogta ay ka qalqalan jireen xoolaha ay ka iibsan jireen baa ciiddii baa waxay kusoo toostay yowmu sabti meeshii ma la furayaa see la yeelaya lacagna waa rabaa albaabka lay u ballaqeen marka dad kalaa marka uga shaqaynaya isaga meeshuu fadhiyaa marka taasi maynan xeeladaysi un iyo shaqadaas ayagaa yaqaani ayb tashdiidkana waxaa u keenay da hadday iska islaamaan jumcadaa xaalkooda u bedelmi lahaa hadda iyagii marka baatilna waa ku jiraan waana lagu dhibay waa kaas inamaa wax kale ma ahane jucila sabtu sabtigii xukunkiisii waxaa la yeelay cala aladiina kuwii korkoodaa la yeelay ikhtalafuu fiihi isku khilaafay sabtiga shanigiisa waina rabbaka rabbigaa la yaxkumu waa xukumayaa baynahum iyaga dhexdooda yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha fii maa kii ayuayuu xukumayaa kaanuu ay ahaayeen yakhtalifuuna fiihi inay isku khilaafayaan udcuu ilaa sabiili rabbika bilxikmati walmawcidati alxasanati aayaddanna marka usuushii dacwada udcu u yeer annaasa dadkii ilaa sabiili rabbika rabbigaa jidkiisa intii ka ah ugu yeer bilxikmati ugu yeer xikmad bilxikmati xaal aad xikmad ku dheehan tahay adoo ku dheehan walmawcidati waano adoo ku dheehan alxasanati wanaagsan wajaadilhum la dood iyaga bilatii tii kula dood hiya iyaduba axsanu wanaagga badnayd ina rabbaka rabbigaa huwa isagaa aclamu ogaal badan biman ku ogaal badan dalla yacni dhumay can sabiilihi jidkiisa ka dhumay alla isagaa og wa huwa alle aclamu isaga ayaa ku ogaal badan bilmuhtadiina kuwa hanuunsan kuwa hanuunsa yani hanuunaya ayb aayaddan marka culimada muxkama iyo iyo mansuuqa way isku hayaan qaar waxay yidhaahdaan aayaddan waa mansuuqa oo waxaa lagu nasakhay fi yani fii xaqi lkufaar naski baa ku jiro iyaga marka waqlub caley yaa ayuha nabiyu jaahid lkufaara walmunaafiqiina waqlud calayhim baa lagu nasakhay leeyihiin iyo aayatu sayf qaarna waxay dhahayaan fii xaqi cusaati lmuslimiin laakiin mansuuqa maahano iyaga waa lagula dhaqmaa bilxikmati walmawcidati alxasana ee qaarkood ahlu cilmigana waxay leeyiin maya aayaddan waa aaya muxkama weyn ee taas iyo tanna iskama soo horjeedo jihaadkana waa goobtiisa marka dacwada ay joogto iyagii laga dhaadhicinayo iyagu ay nugul yihiin oo ay wax dhagaysanayaan qalafsanaantu markaas waxa ma taraysan oo haddiiba ninkii ou inuu xaqi usoo dabco ou rabo diintii ii sheeg uu kuleeyahay inaad marka ku qallafsanaato wax macnaa ma keenaysa oo aayaddan baa lagu dhaqmayaa udcuu ilaa sabiili rabbika waa mid walbaa waqtigeeda waaye marka waa min baabi nas-i laa min baabi naskhi ayb kuwa ay yidhaahdaan oo kale ibnu taymiyana ka mid a dadka sidaa dhahaya baxdi aad u dheerba wuxuu ku baxdiyey kitaabkiisa la yidhaha aljawaabu saxiix liman badela diina almasiix aayadda weliba walaa tujaadiluu ahla lkitaabi ilaa bilatii hiya axsan buu keenay marka wuxuu leeyahay cinda almunaadara waxaa la rabaa marka qancin iyo inaad xujajkoodana ka jawaabtid adigiina marka aada yacni islaamka soo bandhigi karto si sax a usoo bandhigi karto markay joogto maydaanulqitaalna hadda markaas iska celi kuna adad ka hor sidaasaana fiican labada aayad haddii laba wej lagu kala xambaari karo udcu u yeer annaasa dadka ilaa sabiili rabbika rabbigaa jidkiisa intii kaa ugu yeer bilxikmati adoo ku dheehan xikmad xaalaad ku dheehan tahay waalmawcidati alxasanati waanadii wanaagsanayd xaalaad ku dheehan tahay wajaadilhum la dood bilatii tii kula dood hiya iyaduba axsanu wanaag badan xaaladaas wanaagsanna kula dood oo khusuuma iyo dood hadday timaadana si fiican marka diintii marka usoo bandhig ina rabbaka rabbigaa huwa isagaa aclamu ku ogaal badan ma og biman axad dalla ka dhumay can sabiilihi jidkiisa ka dhumay wa huwa isagaa aclamu ku ogaal badan bilmuhtadiina kuwa hanuunsamayo wain caaqabtum facaaqibuu bimili maa cuuqibtum bih aayaddan marka waxaa la yidhi waxay kusoo mufasiriinta oo dhanna ay dhahayaan waxay kusoo degtay xamza bint xamza ibn cabdilmualib nabiga adeerkiis sala allahu alayhi waalihi wasalam oo radia allahu canhu markii muhlada lagu sameeyey oy gaaladii ku sameeyeen ayaa nebiga marka wuxuu yidhi baa la yidhi marka soddon iyagaan ku samaynaynaa waxay ku sameeyeen xamza markaasaa la yidhi maya inta la idin ciqaabay ciqaaba bis ayb qisaastu markay joogto iyo waxyaabaha la midka ahna muhladu ma bannaantaha mase ma bannaana hadal baa ku jira oo bacdi ahlilcilmi qoladii nebiga sal ll ly slama geeliisii dhacay waa tii uu nebigu yacni siday iyagu raacigii u dileen oo kale waa kii nebigu u dilay sidaasina si weliba waxay ahayd aada u adag sidaasoo kale u dilay bacdi ahlilcilmi waxay dhahayaan xuduuddaa lagu nasakhay qaarkoodna waxay leeyiin maya hadday qofku isaga sida uu wax ku dilo waa lagu dilayaa aayaddaana tusaysa macnahaas ayb meeshaa markay saas tahay waxaa laga reebayaa meeshana ka baxayo wax ficilkiisu xaaraan yahay hadday iyagu ku dileen wax ma lagu dilayo waxaa ka mid a cunug yaray intay qabteen bay liwaad ku sameeyeen ilaa uu ka dhinto ee ninkii saas sameeyey hala qabta isna hala liwaada maa la dhahayaa marka nacam abadan haweenay kufsadeen muslimada ayaga kuwooda ma la kufsanayaa iyagaba waa nagu sameyn annagana waa ku samaynaynaa ma la dhahayaa maya adiga zinada makuu ruksa ma u yeelanaysid mana kuu banaanaanaysa mar hadday saa wax ku dileen waa lasoo qabanayaa si caadi unbaa loo dilaa middan mulada hadday iyagu mulo wax ku dileen in loo dilo kathiir min al aima waa qabaan ayb wixii isagu si gooni ah sharcigu u reebayna yani ficilkiisu xaaraan uu yahayna ma lagu sameynayo ayb haddii sixir oo wax ku dilo isagana hala sixro miyaa la dhahayaa maya leanna sixirku gaalnimo u keena adiga gaalnimo inaad u sameyso qof wixiisana kuuma banaana ayb wain caaqabtum haddaad ciqaabaysaan facaaqibuu ciqaaba bimili maa kii oo kale ku ciqaaba cuuqibtum laydinku ciqaabay bihi isagaba wala in sabartum wala wallaahi yo in sabartum haddaad sabartaan lahuwa isaga sabarkaas ayaa khayrun khayr badan lisaabiriina u khayr badan haddii aada sabartaan ood iska daysaanna taasaa u khayr badan sidaasaana nebigu sameeyey xamse qoladii dishay nebigu sal l l slam waa iska daayey oo waxba ma unan ku samaynin ayb oo sabarkaas baan qaadanaynaa ayaa mufasiriintu wariyeen ayb wasbir wamaa sabruka ilaa billah wasbir sabar nebi nebi allow iyo qofka yacni muuminka ee mukalafka ahow wamaa sabruka sabarkaagu ma ahaanin ilaa billaahi ilaahay kaalmadii unbuu ahaaday oo sabarka inuu ilaahay kugu kaalmeeyo unbaa sabarkaagu ou ku noqonayaa mid marka saxiix ah oo taabagelayo wasbir sabr wamaa sabruka sabarkaagu ma ahaanin ilaa billaahi ilaa bimacuunati illaahi ilaahay kaalmadiisa unbuu sabarkaagu ku ahaanayaa walaa taxzan ha tiiraanyoonin oo ha murgin calayhim korkooda ha u murgin walaa taku ha ahaanin fii dayqin ciriiri dhexdii inaad ku sugan tahay ha ahaanin mimaa kii xaggiisa yamkuruuna ay shirqoolayaan shirqoolladan waaweyn ee waxaan ay samaynayaanna wax xaraj iyo ciriiri ha ka dareemin ayb oo ha ka qabin taas maxaa yeelay in allaaha alle maca aladiina maxaadan u tiiraanyoonaynin in allaaha alle maca aladiina kuwii macooda ayuu ahaaday ittaqow cabsaday oo ilaahay ka dhowrsaday awaamirtiisii la yimid wixii uu reebayna ka haray waaladiina iyo kuwii macooda ayuu alla ahaaday hum iyaguba muxsinuuna ixsaanka la imaanayay oo ixsaanka falayay maciyada marka aayaddan maciyaduba laba nooc waayo maciyo caama iyo khaasa aayaddan marka maciyo khaas ah oo ilaahay wuxuu la jiraa dadka alla ka cabsaday sifada taqwada laga helay ixsaankana la yimid maciyada marka maxay tahay nasri iyo ta'yiid kuwaa ilaahay waa la jiraa wuxuu kula jiraa inuu u gargaarayo garabkooda u yahay maciyo caamana waa jirtaayo wahuwa macakum aynamaa kuntum oo kale ilaahay waa idinla jiraa meel allaale meeshaad ahaataan oo yacni kaana marka waa cilmigiisa iyo ixaadadiisa ibnu kathiir sidaasuu tilmaamay sidaasaana marka maciyadu qur-aanku ugu soo kala aroortay ayb in allaha al wasbir sabr wamaa sabruka sabarkaagu ma ahaanin ilaa billaahi ilaahay kaalmihii unbuu ahaaday walaa taxsan ha murgin calayhim iyaga korkooda ha u tiiraanyoonin waxaan iyaga markaa ka tegay iyo jeesashada ay kaa jeesanayaan waxba ha ka murgin walaa taku ha ahaanin fii dayqin ciriiri dhexdii ha ahaanin mimaa kii xaggiisa yamku yamkuruuna ay shirqoolayaan waxa ay samaynayaanee ficillo ah waxba yaanay ku murug gelinin isla markaana yacni qalbigaaga ciriiri aanay gelinin leanna laabta ciriirigeeda iyo wuscigeeda waxaa keenayaa waxa ay tahay alla kacabsiga iyo kalsoonida qofka alla ku qabo marka ilaahay kalsooni iskaga qab allah kuu gargaaraya sidaa waa qofba qofka uu ka tawakul ka iimaan badan yahayna waa ka laab waasacsan yahay ayb mashaakilka iyo dhibaatada iyona waa uga dulqaadasho badan yahay in allaha alle maca aladiina kuwii macooda ayuu ahaaday ittaqow ilaahay ka cabsaday iyo waladiina kuwii macooda ayuu ahaaday la jirkooda hum iyaguba muxsinuuna ee ixsaanka la imaanayay hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu wslama calaa nabiyina muxamed